dalalka fayda oo ka mid ah saraakiisha liyu booliska ee dowladda xabashada etoobiya u shaqeeya ayaa u goodiyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya sarkaalkan ayaa ku tilmaamay reer afdheer inay yihiin dad kasoo horjeeda dowladda etoobiya iyo maamulka maqaarsaarka ee ugu magacaabo dhulka soomaali galbeed waxa uuna ku aflagaadiyey dhaqanka wanaagsan ay leeyihin dadkan oo ay ka mid tahay muujinta shacaairta islaamka iyo naceebka ay u qabaan xabashada waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ku dalban doonaan etoobiya ayna diyaaradahooda deegaanadooda duqayn doonto waa kan isagoo ka warmaya arrimahaas marka calaamadahaas muuqda yaa waxay sababeen iyo kuwo kale oo magaranaysaa muuqdaba oo deegaanka magaranaysaa xadkiisa magaranaysaa ka muuqda yaa waxay keeneen inaanu socdaalkan magaranaysaa aanu soo galno oo aanu idinku sheegno in dagaalku magaranaysaa uu sidan ka adkaanaya hogaanku wuxuu magaranaysaa sheegaanu ku noqon maahay laakiin waxaad ogaataan dagaalka in magaranaysaa ciidanka booliska ee akayada wata iyo nimankani ayna is-eryanaynin oo dowladda etoobiya la yidhahdo xoog badan aan dabada aan ku hayno oo dharool la soo kicin oo miig la soo kicin oo helikobter la soo kicin oo madaafiic la ridi oo dagaalku uu sidan inuu ka adkaanayo wadaadada cumaamadaha xunxun oo sidaa u ogaada oo ma garanaysaay ku xisaabtama nabadgelyadana la haysataan inaan la haysanaynin laqixi xisaab khaldan baad ma garanaysaa isku dhufsateen xisaabta khaldan isku dhufsateen inaad dib uga noqotaan yaa ma garanaysaa yaa loo baahan yahay intuu ma garanaysaa ruux naga noolyahayna nimankaas ruwaalka gaagaaban eh waddankan intay yimaadaan inay ruga ka samaystaan marnaba ma suurtogeliso
si kastaba ahaatee maamulka maqaarsaarka ee xabashada ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed isagoona dhowaan dagaalo laayaanha oo khasaaro badan dhaliyay ka geystay deegaanka dacweli ee dhulka soomaali galbeed